alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah وأشhهd أn laa إilaaha إilا اllah waxdah laa شhariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu warasuuluh اllaahuma صli عalىa muxamadi وعalىa آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsaan إilى ywm الdiin ama bacd fasl fii أxkaami nafaqati الأqaarib qaraabada nafaqadooda iyo in la biilo la nafaqeeyo axkaamteeda fasalkii ka hadlaayey wey faslun fii axkaami nafaqati alaqaaribi qaraabada la nafaqayntooda axkaamteedii fasalkiisii weeye kanu wa nafaqatulcamuudeyni nusqooyinka gabal sidaasaa ku qoran camuudeynna waxaa loola jeedaa al-usuul waalfuruuc usuushu waa aabbe hooyo ayeeyo awoowe iyo furuucda oo ah duriyadii ka farcantay qofka al-usuul waalfuruuc alcamudayn wa nafaqatu lcamudayni labada tiir nafaqadooda oo min alahli ehelkii ahaadeen waajibatun waa mid waajibtay lilwaalidiina waalidiyaalkay u waajibtay iyo walmawludiina kuwa la dhalay sidaasaa ku qoran nusqooyinka gobol dabcadda daaruminhaajkana waxaa ku qoran wa nafaqatu lwaalidiina waalidiinta nafaqadooda maxaa loo jamciye waalidiin waxaa loo jamciye waa badan yihiin waa aabbe waa awoowe waa hooyo waa ayeeyo waa badan yihin ma ahan mid iyo laba iyo saddex maahan waa jamac waalid marka la yidhahdo aabbe iyo hooyo awoowe iyo ayeeyo waa isku mid wixii o dhan ooskii aabbo awoowe halkii aabbuu jooga sidii aabba biilkuugu leeyih biilkuugu leeyih ayeeyana sidiioo kale mar haddaan cid kaaga sokayda aysan jirin wey marka wa nafaqatu lwaalidayni waalmawluudiin waalidiintii iyo kuwii la dhalay nafaqadoodu waajibatun waa mid waajib ah fa ama alwaaliduuna waalidyaalka fatajibu way waajibaydaa nafaqatum la nafaqayntoodu bishardayni bimajmuuci amrayni laba arrinoo laysku daray ku waajibeen bishardayni waxaa loola jeedaa majmuucu amrayn labada shardi marka laysku daro oo laba shardi la helo nafaqadii iyo biilkii waalidka waajibu noqonaa haddaan la helinna waa sunne waajib maahan faama alwaaliduuna waalidyaalkii fatajibu way waajibaydaa nafaqatun biilkooda bishardayni laba shardi ay bimajmuuci amrayni labada shardiyoo laysku daray ku waajibaydaa alfaqru faqri haddii uu xoolo leeyahay waalidkii xoolhiisu cuna inaad wax siidaa waa sunna markaasoo hadda waa waalidka laakiin waajib maahan marka maxaa yala xoolihiisiu ku deeqtoon yahay xoolihiisuu iska cunaa dhibmada haystaba marka koo waa faqri iyo wazamaanatu naafannimo waalidkii waa naafoobay ama waa jiis ama lugu laayahay ama gacanu laayahay ama indhuhu laayahay ama meel kalu laayahay ma shaqaysa karo labadaasa isku darteen xoolo ma leh xoogu ku shaqaystana maleh waa naafo ama waa boos labadaasna hadday isku darmeen biilkoodii waajib uu kugu yahay awil faqru faqiirtinimo taas waa halsi markaa bishardayn shardigiiba laba arrimood wey shardigii koobaad wuxuu noqday haddii labadan laysla helo biilku waa waajib labadan haddii laysla helo alfaqru waa faqiirtinimo iyo wazamaanatu naafanimo ama boosnimo waalidkii waa boos ama waa naafo ma shaqay karo xoolana ma leh labadaasa iskugu daran amase awilfaqru faqiirtinimo waljunuunu waali jirkiisa iyo xooggiisu waa caafimaad qaba laakiin waa waalan yah xoolana ma leh hadduu xoolo leeyahay asuu waalan yah xoolihiisaad ka biile laakiin xoola ma leh waana waalan yah nafaqadiisii waa kugu waajibtay sidaasayuu matnigu maray waana qowl daciif ah midka uu maray waxay tahay waalidka biilkooda labada shardi in laysku daraa shardi maaha inuusan xoolo lahayn naafana yahay maxaa laga fahmaa waxaa laga fahmaa hadduusan xoolo lahayn laakiin xog uu leeyahay uu shaqaysan karo adiguna aad xoolahaydo in la leeyahay waalid shaqayso haddi xoog aad leedahay saasaa laga fahmaa taasuna waa daciif madhabka dhexdiisa daciifay ku tahay madhabka shaaficiga qowlka muctamadka ee imaam nawowi uu saxiixiyey ee uu saxiixiyey imaamu raafici laa yushtaradu indimaamu zamaanati aw iljunuuni ila alfaqri lama shardiyo naafannimo ama waalidu inay faqriga ku biirto looma baahna waalidku marba hadduusan xoolo lahayn xoog kasta hala ahaado biilkiisu waajibu kuwii ladhihi maa shaqayso maxaa yeele ilaah wuxuu leeya wasaaxibuhuma fi dunya bilmacruuf labadii waalid adduunka wanaa wanaag kula saaxiib wanaag kula saaxiibidma waxa ah inaad tira xoogaad leedihiina shaqayso maaha marka amarkii alle maahan amarkii alle wuxuu yahay wanaag in lagula dhaqmo wanaag kula dhaqmidna noqomi haddaad tidhaahdo xoogaad leedihiina shaqayso wanaag kula dhaqmid maaha marka sida sawaabkaa waxay tahay hal shardi unbaa la fiirina waa maxay waa inay faqri ku dhaco hadduusan xoolo lahayn shardi kale la fiirima biilkiis waa kugu waajib marba hadduusan xoolo lahayn biilkiis waa kugu waajib laakiin hadduu xoolo leeya xoolihiisa cuna marka hadduusan xoolo lahayn xoogna leeyahy waa kugu waajib xoolo ma leh xoogna ma leho waa naafood taas waaba kasii waajibnimo badan tahay waabu waalan yahay xoolana male waa kasii waajibnimo badanta marka faqriga unbaa shardiya halkaa shardiya waalidka loo shardiya mar haddii uu faqiir yahay waa kugu waajib biilkiisu ama xoog ha lahaado ama yuu lahaanin ama caqli ha lahaado ama ha waalnaado waalidka aan xoolo lahayn biilkiisu waa kugu waajib baajurigna xashiyada waa idin qabanaa sidoo kaleeto waxaa taqyidiinna waa qabanaya kifaayat alkhyaarka marka wasaaxibhuma fi dunya macruufan ilaahi weynaa wuxuu leeyahay labadaada waalid kula saaxiib adduunka wanaag wanaag maahan inaad tidhahda xamaashoo shaqaysta maahan wanaag adoo xoolo u heli kara oo biili kara waama almawluuduuna carruurtii la dhalay fatajibu way waajibaydaa nafaqatum nafaqadood biaxadi alaaati sharaa'id saddex shardi mid ka mid ah ayay ku waajibeen shardigana walmuraadu bishardi majmuuculamrayni shardigana waxaa loola jeedaa laba arrin oo laysku daray wاlmuraadu bishardi majmuucu اlamrayni shardigana waxaa loola jeedaa laba arrinoo laysku daray marka laba arrinoo laysku daray iyo laba arrinoo laysku daray iyo laba arrinoo laysku daray saddexdaas mid ka mida marka la helo ayay biilka carruurta waajibeen ayaga labada shardi waa in laysku daraa maaha waalidkii oo kale waama almawluuduuna carruurtii la dhalay fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodu waa waajibeen bialaaati sharaa'ida biaxadi alaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexa mid ka midahay ku waajibaydaa shardigana waxaa loola jeedaa majmuucu اlamrayn waa kuwana sharaydii alfaqru faqiirtinimo iyo wasiqaru yaraan caruurkii hadduu saqiir yahay xoolana uusan lahayn biilkiis waa kugu waajib adaa dhalay aabbahay waajib ku yaha biilki hadduusan xoolana lahayn saqiirna hadduu xoolo leeyahay saqiirna uu yahay xoolihiisa laga biila waalidka biilkuma leh kuwiisa la cunsiina xoolaha ama abaa siiyey ama qof kalaa siiyey siduu rabuu ku helay xooluu leeyahay saqiirkii aabiis biilkuma leh kuwiisu cunaa kuwiisu cunaa hadduu qaangaaro caafimaad qabo faqiir yahayna waa shaqaysana ee waalidka biilkuma leh maandhow soo shaqaysuu leey waa lagu soo koriyey ee biil waajib uguma leh waalidkiisa mar hadduu qaangaaro biilkuma leh oo waajiba shardigii koobaad waa kaasaa aw ilfaqru wazamaanatu mana ahaan hadda waalidku inuu yidhaha maandhow shaqayso dhib ma leh ila waa la dhalay waa la koriyey intaasaa la soo waday markuu xoog yeesho inuu yidhahdo aabba waa kusii dul saarnaana ee ayadaaba naxariis daraa marka waalidku kuma ceebaysan hadduu yidhaha maandhow shaqayso waa qaangaartay ma ku ceebaysan waa sax waxna ma hadlay ila waa la soo koriyey aduu yidhaahdo adigoo qaangaaran weli ku sii wadaana waa karakarooni waa dadaal dheeraada ee taas maahan xaq waalidka lagu leeyay xaq waalidka lagu leeyahay maaha sagaal sana haddaad ku qaangaarto suuqa iska celi waa iska daa shan iyo toban adoo gaaraybe haddii laakiin adigoo shan iyo toban gaaray aa waalidka weli ku sii haya oo u kuleeyahy wax baro waa kaa dhiiba maandhow biil halkan ukaale dhar u kaale markaasaa qaabdarradaadi haddana maare loola iyo allahuma mustacaan maxaa ka imaanaya cuquubo tan kaleeto shardiga kale aw ilfaqru faqiirtinimo iyo wazamaanatu naafanimo carruurkii saqiir maaha waa qaangaari laakiin laba shardiyaa iskugu darantay xoolo ma laho waa faqiir waana naafo carruurkii ama waa dhagala yahay ama waa indhala yahay ama waa jiis xoogu ku shaqaysta maya biilkiis waalidku ku waajiba waa qaangaartay lama maxaa qaangaarnimadu u qabeen ilaa qofkii waa qof aan tabar lahaynoo shaqaysan karin aabbihiisuu ku leeya biil biilkiisu aabbihiisuu ku waajibaa waa faqiir waana naafo aabbihiisuu biil ku leeya aw ilfaqru wاljunuunu amase waa faqri iyo waaliya isugu darneen waa faqiiroo xoolo ma leh duu xoolo leeyahay sidiisa xoolihiisaa la cunsiina laakiin xoolo ma leh waana caqlina ma leh khalaas waalidkiisu biil ku leeyay weligiis waalidkiisu biil ku leeyay marka saddexdaasay caruurta biilkooda ku waajibaa mar walba waa laba shardi oo laysku daray mar walba waa laba shardi oo laysku daray wanafaqatu raqiiqi addoonka biilkiisa walbahaa'imi xoolaha nafaqadoodu waajibatu waa mid waajibtay addoonka xoolaha geela ariga lo-da fardaha dameeraha kulligood xoolaha biilkoodu waajib wey wuxuuna waajib ku yahay qofka iska leh walaa yukallafuuna mana lagu kallifi karo min alcamali xagga shaqada maa laa yudiiquuna waxaysan awoodin xagga shaqadana waa xaaraan in loo diro waxaysan awoodin addoonka looma diri karo wuxuusan awoodin faraska lama saari karo wuxuusan awoodin dameerka lama saari karo wuxuusan awoodin in waxa weeyaan inta soddon kiintaal aad saarto oo dhabarka ka daloolido aad bir uga muddo markuu dhaqaaqi waayo waa dulmi waana cuquubo aad ka shanlaayi doonto haddaadan ilaahay uga toobadkeeni waa dulmi wax uusan qaadi karin lama saari karo nafaqa la'aanna lama dhigi karo waa in si fiican loo biilo si fiican wa nafaqatu zawjati zawjada nafaqadeeda zawjada almumakinati makaniday min nafsiha nafsadeeda zawjkeeda makaniday waajibatun waa waajib gabadha markaa ninka lagu nikaaxiyo nafaqadeedu waxay waajibtaa markay tidhaahdo diyaaran kuu ah haddii inta lagu nikaaxiyo ay tidhaahdo anugu sanadkan diyaar uma ihi jaamacadaa iga qabiyaa jaamacaddaasaan dhammaysanaa sanadkaas waxba kuma lah ha wax nafaqaa kuma leh isagu hadda ixsaan iyo rakaroori waa samayn karaahoo wax waa iska sii karaa laakiin hadday tidhaa sanadaan anugu adiga kuuma diyaarsanin mana ku qaabilaayo ama laba sano intii calaa kulli xaal ay tidhaahdo intaas diyaar maahi intaas biil kuma leh laakiin daqiiqadda ay tidhaahdo diyaaran ku ah khalaas wey biilkeedu waa ku waajibay wa nafaqatu zawjati zawjada nafaqadeeda zawjada almumakinati ninkeeda makaniday min nafsiha nafsadeeda waajibatun cala zawji zawjkay waajib ku tahay nafaqadaas isku meel inay joogaan shardi maa isku meel inay joogaan shardi maa laba meelooda kale fog hadday joogaan ninkana warku gaaro oo ah gabadhi inay tiri anugu diyaaran khalaas biilku waa ku waajib meeshay rabaan ha kala joogeen mar hadday tidhaahdo anugu diyaaran kuu ahay waajib ayay nafaqadeedu ku tahay nafaqadana waa wax alla wixii nolosha daruuriga u ahaa waa cuntadii waa dharkii waa gurigii waa dhammaan daruuriyaadkii wey wahiya nafaqadii muqadaratu nafaqadii xay la eg tahay nafaqadii xay la eg tahay oo imisaa la bixina shaaficiyadu waxay qabaan waa la qadara saasay qabaan shaaficiyada madhabka asalkiisu waa in la qadaraa waana sidaan wahiya nafaqadii muqadaratun waa mid la qadaraa waxay ka soo horjeedaa qowlkaas wuxuu ka soo horjeedaa wahiya bilkifaayati qowlkaas wuxuu ka soo horjeedaa nafaqadu waa kifaaya gabadha wax ku filanaa la siina qowlkaana ka soo horjeeda marka iyagu waxay leein kifaayo maahano wax ku filanaa la siina maahane waa bil muqadar ah wahiya nafaqadii muqadaratun waa mid la qadaraa fain kaana zawju zawjku hadduu yahay muusiran mid qani ah fa muddaani fa calayhi korkiisa waxaa ahaadeen muddaani ama falaha gabadha waxaa u sugnaaday muddaani laba mad laba mud waa laba koombo labadaas mud oo min haalibi quutihaa magaalada cuntada laga cuno kan u qaalibka ah hadduu nin qaniya yahay waajib waxaa ku ah maalintii waagu markuu beryaa biilku waajibaa marka waagu beryo waajib waxaa ku ah laba mud inuu baxsho oo cuntada magaaladaas laga cuno oo haalibka ah maalan beriisa laga cunaa laba muda laga rabaa mudkuna mudkuna waa nuskiino iyo toddobaatan garaam nus kiilo iyo toddobaatan garaam oo kale maalan culammada gabanna waxay dhahan waa nus kiilo iyo toban garaam qaalaale cuthaymiin oo kale saasuu yidhah waa nus kiilo iyo toban garaam haddii xataa toddobaatan garaam la yidhaha tumun ma dham tumun ma dhamma qaar waxay dhahan waa nus kiilo iyo lixdan garaam iyo lixdan garaam marka waa wax aan dhammayn nus kiilo iyo tumun marka laba nud uu keena waa kiilo iyo iyo tumun meelahaas adugu waa maalin walba waagu markuu baryo wayajibu waxaana ku waajibaya min aludmi xagga iidaanka iidaanku waa suugadii waa wixii wax lagu cuni lahaa iidaanku waa suugadii wayajibu waxaa ku waajibaya min aludmi jamceedana waa aadaanba oo soomaaliga iyo carabiga kelmaddan waa kelmad carabi asalkeeda marka iidaanka xaggiisa waxaa waajiba ama suugada iyo walkiswati dharka gabadha maa shayga jarad ay ku darayrsatay bii maaga alcaadatu caadada wuxuu markuu labadaas koombo keeno wuxuu ku daraa waxa gobolkaas iyo meeshaas uu jooga caadadu ay tahay in wax lagu suugaysto haddii caana lagu cuno haddii qudaar lagu cuno haddii hilib lagu cuno waxa caadadu ku dareersatay uu bixina haddii usbuuciioo dhan hilib lagu cuno haddii usbuucii laba maalin hilibka uu yahay maalmaha kale qudaar uu yahay hadba un caadada gobolka la fiirina caadada gobolka la fiirina meeshaas uu ku nool yahay caadadu siday tahay iidaanka laga cuno ama suugada laga cuno taasuu bixinaa weeye dharkana wuxuu gadaa dharka laga qaato meeshaas gabdhaha loo gado qaarka hadduu meesha kulayl ka jiro dharka jiljilicsan oo habeenkii oo kale gabadh ay ku seexaydo kulaylka haddii qabow jiro dharkii qabowga ka gashanayday midkay markay baxayday xijaabkeeda cawradeeda ku asturanayday kulligood isagaa laga raba isagaa laga rabaa sida caadadu ku darsata dharka meesha laga qaataana laga raba wayajibu waxaa waajibaya min aludmi xagga iidaankii iyo suugadii iyo walkiswati dharkii maa shayga jarad ay ku dareersatay bihi shaygaas alcaadatu caadada wain kaana ninku hadduu yahay mucsiran faqiir fa muddun falahaa gabadha waxaa u sugnaaday muddun hal mud ayaa u sugnaaday ama falwaajibu shayga waajibkaahu muddun waa hal mud mudkaasoo min haalibi quutilbaladi magaalada cuntada laga cuno midka ugu qaalibka oo ugu badan kan xaggiisa ka ahaaday hal muduu bixinaa waa maalintii wuxuu weeya faqiir hadduu yahay waa nuskiilo iyo lixdan garaamuu keena subaxdii waagu markuu beriyo nuskiilo iyo lixdan garaamaa laga rabaa oo cuntada meeshaas laga cuno haddii qamardi laga cuno haddii masaga laga cuno haddii beriis laga cuno waxa magaaladaas laga cuno haalibka magaalada u badan cuntada laga cuno waxaa loola jeedaa dadka inta ugu badan waxay cunaan oo dadka badankoodu ay cunaan dad yar iyo maaha waxay cunaan iyo wamaa ya'tadimu waxay ku iidaantaan bihi maaga almucsiruuna dadka faqiirada iidaan iyo suugana waxaa laga rabaa dadka fuqarada waxay wax ku iidaantaan iyo suugadooda oo haddii dadka aqniyada maalan maalin walba hilib laga rabo inuu baxsho iidaanka iyo suugada kan faqiirkaa waxaa la firinaa fuqarada waxa ay wax ku iidaantaan hadday usbuucii hal maalin hilib bixiyaan hal maalin hilib bixina maalintaasna jumcaduu ka dhiga uley baajuuli maalintaasna jumcaduu ka dhiga uley soo ma jeedin marka hadday laba maalin tahay labada maalinuu bixina inta kalena wixii wax lagu cuni jiru keena calaa kulli xaal dadka fuqarada waxa ay wax ku suugaystaan ama ku iidaantaanu bixina hadduu faqiir yahay wayaksuunahu waxa ay dhar ahaan u qaataanna waa bixina wayaksuunahu waxa ay ay dhareeyaanoo ku huuyaan dadka oo ay dhar ahaan u qaataanna waa bixina oo caadadu ay tahay wa in kaana ninku hadduu yahay mutawasitan mid dhexdhexaystay qanina maahan faqiirna maahan waa nin dhexe fa muddun falwaajibu waajibkii muddun waa hal mud iyo waa nisfun bar mud iyo bar wey waa inuu bixiyo ugu yaraan toddoba boqol iyo siddeetan garaam meelahaas oo kale wey toddoba boqol iyo siddeetan garaamuu bixina toddoba boqol iyo siddeetan garaam kalo bixina ayuu bixinaa wa in kaana hadduu yahay mutawasitan mid dhexdhexaystay fa muddun falwaajibu biilka waajibay muddun waa mud iyo waa nisfun bar wa min aludmi xagga iidaanka iyo walkiswati dharkana alwasadu ayaa waajiba mid dhexdhexaadka ahoo ragga dhexdhexaadkaa ay sawjaadkooda u gadaan oo ay siiyaan sidaas ayaa waajibaya waxaa kaloo waajibaya waxa weeyaan haddii wax shiidid u baahan iyo wax u baahan in la dubo iyo oo qarash u baahanna isagaa laga rabaa aaladdii wax lagu kari lahaa isagaa laga rabaa dhammaan gurigii lagu noolaa lahaana isagaa laga raba isagaa laga raba wain kaanad gabadho hadday ka mid tahay miman dad yukhdamu loo adeego miluha iyadoo kale fa calayhi waajib waxaa ku ah ikhdaamuha inuu qaadun u sameeyo gabadhan hadday tahay gabar ayadoo kale qaadun loo sameeyo guriga aabbaheed markay joogtaba ma shaqay jirin badar ma kari jirin dhar ma dhaqi jirin guriga aabbaheedba qaadumaa u shaqay jiray haddana markuu keensaday waxaa laga rabaa qaadun inuu keeno qaaduna laga rabaa u shaqeeya inuu keeno day awalba badarkeeda iska karsan jirto ay iska shaqaysan jirtana markay halkaan timina waa iska shaqayseen waa iska shaqayseen marka qaadunkaas addoonu ka dhigi karaa gabar xorhu lacag sii karaa haddii uu kaleeto wuxuu yeeli karaa mid saaxiibadeedoo la socotuu xoogaa sii kara marka aduu waxaa laga rabaa haddii loo qaadumay jiray waa waajiba yidhaa inuu u qaadun sameeyo shaaficiyadu sidaasay biilka ka qabaan qowlka muctamadka madhabka waa kaasaa laakiin jamaahiirta saddex madhab oo kale iyo qayrkoodba waxay qabaan biilku ma ahan muqadar nafaqadu muqadara maahan ee waa bilkifaaya wa caashiruhunna bilmacruuf qur-aanka fiiri wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ilaa wuxuu leeyahay ragga carruurta loo dhalay waajib waxaa ku ah hooyooyinkaas dharkooda iyo biilkooda sida curfiga iyo caadadu ku dareersatay nabigana salى اllahu calayhi wasalam zawjadii abu sufyaan hinda binti cutba wuxuu ku yidhi khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wa yakfii baniik waxaad ka qaadataa maalkiisa wax adiga iyo carruurtaynu ku filan nabiguna salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf dhammaan aayaadka iyo axaadiistu waxay tusayaan biilka curfigaa loo celiya curfigaa loo celinaya ee maahan muqadar sidaas daraaddeed culimmada shaaficiyada ee muxadisiinta jamaahiirtay raacaan haddii lagu yidhaha sheekh hebel waa madhab hebel macnaheeda maahan in uu un madhabka iska daba joogo daliilku markuu u caddado daliilku raaca hadda fiiri xaafid ibn xajar wuxuu yidhi wancaqada alijmaacu cala alwujuubi hortaa ijmaacaa ku guntanmay biilku inuu waajib ku yahay ninka laakiin ikhtalafuu fii taqdiiriha waxay isku khilaafeen nafaqada maxaa lagu qadaraa fadahaba aljumhuuru ilaa annahaa bilkifaaya jumhuurta culummada muslimiintu waxay yidhaahdeen gabadha waxaa ninka waajib ku ah wax ku filan inuu siiyo curfiga iyo caadada loo firinaa washaaficiyu wa daa'ifatun kamaa qaala bnu lmundir ilaa annahaa bilamdaadi imaamu shaafici iyo koox kalena waxay ku tageen nafaqada waa la qadara koombooyinka hadda aan sheegaynay koombooyinkaasaa lagu qadara saasay ku tageen markaasuu wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wa waafaqa aljumhuura min ashaaficiyati asxaabi اlxadiid shaaficiyada qaar ka mid ah waxaa waafaqeen madhabka jumhuurta yayihiin qaarkaasu waa dhammaan ahluxadiidkii shaaficiyu culimmadii muxadisiintaha ee ahluxadiidka weligood ahluxadiidka sawaabka iyaga u dhow markaasuu tusaaleeyey sida ibnu khusayma sida ibnulmundir iyo kuwa aan xataa muxadisiin ahayn oo fuqahaa shaaficiyaah sida abulfadli oo kaleeto ibnu cabdaan oo kaleeto ruuyaani xilyaha wuxuu ku yidhi huwa alqiyaasu sidaasaa qiyaasa imaamu nawowina sidaasuu doorta imaam nawowi bal wuxuuba yidhi hadal cajiiblo sharxa muslimka wuxuu yidhi xadiidkaas markuu sharxaya khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wa yakfii baniiki wuxuu yidhi xadiiskan fiqiga laga qaadaayuu tirinay markaasuu waxaa ka mida fiqiga laga qaadanaa ana nafaqata muqadaratun bilkifaaya laa bilamdaadi xadiiskan nabiga waxaa laga qaadanaa biilka gabadha wax ku filana ninka laga rabaa koombooyin lagama rabo koombooyin maahan ee waa wax sida caadada iyo curfiga iyo dhaqanka meesha uu ku nool yahay ah wax gabadha ku filan inuu siiyo markaasuu wuxuu sheegay kadib ta tirtiriyey fawaa'idkii annaga asxaabteenna shaaficiye waxay qabaanuu yidhi in koombo lagu qadaraa koombooyinka haddaan sheegnuu sheeg markuu sheegu wuxuu yidhi wahaada alxadiidu yaruddu calaa asxaabinaa xadiidka nabiga aa ridinaya asxaabtayada shaaficiyo u yidhi marka sawaabkii waa maxay min xaysu daliilu waxa weeyaan ana alnafaqata bilkifaaya laa bilamdaad nafaqada waa wax gabadha ku filan ninku inuu siiyo curfiga iyo dhaqanka meeshaas laga yaqaano dadka wanaagsan oon bukhalada ahayn sida ay gabdhaha u biishaan qaabkaas inaad u biilataa waajib kugu ah koomba gaara waajib wa in acsara ninkii hadduu faqiiro binafaqatihaa gabadha biilkeeda hadduu ka faqiiro oo uu biilkii bixin waayo oo dhaqaale uu ku bixiyo uu waayo falahaa fasku nikaaxi gabadhaas waxaa u sugnaaday nikaaxa inay iska fasakdo ninkii waa waayey gabadhii wuxuu ku biilo dhaqaale waa waaye haddee qofku ma noolaa karo nafaqla'aan gabadhii waa in khiyaar la siiya maahan in la yidhaha maxbuusadaad tahay ee ku ag bakti waxaa la leeyahay ninkii hadduu biil waayo labay gabadhii khiyaar u leedahay waxaa u sugnaaday inay sabarto faqrigiisa ku sabarto ayaduba say isku deberi karto isku deberto hadday shaqaysan karto day xoolo leeda xoolaheeda cunaydo xaqay u leeda waa yeeli karta u bannaan sharxa waa inin dhigaa falahaa asabru isaguuba horumarina gabadha waxay xaq u leedahay u bannaan inay ku sabarto calaa ixsaari faqrigiisa oo ayadu nafteeda ay maalkeeda ka nafaqaydo ama dayn ay qaadato asaga lagu leeyahay qiyaaray u leedahay waxay kaloo kiyaar u leedahay walahaa fasqu nikaaxi nikaaxi inay fasaqdo marka lagu yidhaahdo nikaaxay fasaqee fasaqii horta waa mufaaraqo waa furqatu fasqin laa furqatu dalaaqin cadadkii dalaaqa waxba iska dhimi maayaan laakiin gabadhu say yeelaydaa fasaqa qaadigay u tegayda maahan ayadu inay leedahay waa fasaqa iska tegayda qaadigay u tegay waxay leedahay ninkan biil ma awoodo qaadigu waa u yeeraa ninka markuu u yeedho uu leey gabadhan biilkeeda ma sii kartaa hadduu qirtoo yidhaahdo ma sii karo anu waxba gacanta kuma hayo wuxuu leeyahaye saddex maalina lagu sugaya wax soo raadi saddex maalinna meelaan wax ka keenaayo u malaynma may waa lagu sugaa or soo raadi saddexda maalinna asagu gabadha guriga kuma celi karo waa inay meeshay biil ka raadsan karta ka raadsato habeenkiina waa soo yaadaa ma dhihi kara soo gelin guriga maantaad ka tagtay maxaa yeelay guriga habeenkii waktigii la nasalaha wey ayaduna saddexda habeen iskuma diidi karto subax walbaa dhaqaaqee nafaqay raadsaneen subaxda afraad ay qaadiga u tegi subaxdaas afraada qaadiga leeyahay xadhayda hadduu yidhah waa kana biilan soo helay hadda waa dhammaatay arrinta kama fasaqi karo hadduu yidhah waa waayey subaxdaasuu ka fasaqa ama wuxuu leey fasaxaatee gabar isfasax kaasay leeda waa iska fasax ama wau fasaxa ama waa fasaqa labada midka tiraa sidaasay way ku kala hareen khalaas marka inay sabartana waa u bannaanta inay iska fasakhdaana waa u bannaan tahay waa hadduu waayo hadduu xoololeeyaho u diido qaadigay aadeen qaadiga xoog uga qaada dhib male taas fasakh markaas lama ogola xoola waaleeya waa u diid ma siinaayo markaas fasakh looma baahnayn ninkaana xoog looga qaada biilka ila qaadi siday qofka yahay waa qof awood leh mar hadduu xoololeeya haddii markii loo yeero oo laydhaa gabadha biil si uu yidhaahdo aniga biil waa u heli karaa gabadhan xoolo ma weyn waxaa laleeyahay ninkaan inuu faqiir yahay gabar markhaati u keen markhaati keen waa inay markhaati keento haddii kale subax walba halkaas biilka soo dhig u le qaadigu halkaas soo dhig wahayda soo maanha halkaan keen subaxdi walba halkaasay ka qaadeen khalaas marka qaadigu waa hadde wax dhan oo axkaamta kale socodsiina haddii qaadi la waayo ummadda imtixaan iyo dhib ah ku imaanaya axkaamtii wax fulinaya lama arko haddii la waayo qaadi waaye wa in acsara hadduu ka faqiiro binafaqata biilkeeda falahaa fasqu nikaaxi falahaa gabadhi waxaa u sugnaaday fasqu nikaaxi macnaha inay sabartaana waa u sugnaaday inay iska fasaqdaana waa u sugnaaday wakadaalika sidaasoo kalea xukunku ahaaday in acsara hadduu ka faqiiro bisadaaqi meherka qabla dukhuuli galmooshadii ka hor intaan gabadhii aysan istaaban uu meherkii bixin waayo meerkana haddee waa inuu meesha miiska la soo saara waxaan beenbeenta ahoo soomaaliga lama rabo miiska waa in la soo saara waa kan gabadhuna waxay xaq u leedahay inay taallay guri geyma ilaa miiska aad saarto meerka laakiin yaaba bara gabdha soomaaliyed inay saas xaq u leeyihiin maba hadlaayaan waaya marka haddii ay gabadhii gabadhii hadday ogaato ninkii inuu faqiir yahay oo usan bixin karin welina aan la guri geyn waa ay ka fasaqo karta xaqay u leeda wakadaa sidaas oo kalea xukunku ahday wakadaa lisawjati fasqu nikaaxi wey nikaaxi inay fasaqdaa u sugnaaday in acsara hadduu ka faqiiro bisadaaqi meherka qabla dukhuuli galmooshada ka hor laakiin haddi hadduu u galmooday waaba sheegi badeecadii waaba ku tegaye xaa laga fasaqa meherkii waa dayn dushiisa lagu leeyahay markaas fasaqaad waxba soo kordhime ila ma og tahay qofkan intuusan badeecadii ku tegin a waxaa la rabaa in lagala laabto haduusan lacagta bixi karin saasaa la rabaa sharaxa fiiri marka wa in acsara zawjuha ninkeedu hadduu ka faqiiro bisadaaqi meherka qabla dukhuuli bihaa intuusan u galmoon sawaa'un calimat yasaarahu qabla alcaqdi amla waxaa isku mid ah inay nikaaxu intuusan dhicin inay ogeed inuu heli karo meher iyo inaysan ogeyn waa isku mid uu yidhi haadaa qowlun daciif waa qowl daciifa qowlkaas waalmuctamadu annahu laa fasqa lahaa fii maa idaa nakaxad caalimatan biicsaarihi qowlka muctamadka filmadhab wuxuu yahay gabadha markay guursayday hadday ogeed ninku inuusan meher awoodin oo meherkan dayn loogu yeela doono kama fasaqo karto maxaayale waaba ogid waaba ay ogid wاlmuctamadu annahu laa fasqa lahaa qowlka muctamadkaa wuxuu yahay fasaq xaq uma laha gabadhu hadday ogeed fii maa idaa nakaxad caalimatan biicsaari hadday guursato iyadoo caalim ku ah faqrigiisa bisadaaqi uu ka faqiiray waa cibaarada baajuuriga hadalkaas rawdada nawowina cibaaradeedu wuxuu leeyahay walow nakaxathu caalimatan biicsaarihi bisadaaqi falaysa laha alfasqu cala lasaxi rawdadana waa taasa cibaaradeedu marka haddayba ogeed oo ay sida ku gashay kama fasaqo karto ila ayadaa raalli ku noqotay ayadaa raalli ku noqotay marka nawowi saasuu leeyahay rawdada walow nakaxathu caalimatan biicsaarihi bisadaaqi falaysa laha alfasqu cala lasaxi uu leeyay faslun fii axkaami alxadaanati faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara baabkii ka horeeyey baabka ka dambeeya fii axkaami alxadaanati xanaanada axkaamteediiu fasal u yahay xanaanada caruurta yaa xaq u leh haddii ninkii iyo gabadhii kala tagaan wa idaa faaraqa rajulu ninku hadduu faaruqo zawjatow xaaskiisa walxaalna uu faaruqo low ninka uu sugnaaday minhaa haweenta xaggeeda waladun caruur fa hiya zawjadu axaqu ayada u xaqnimo badan bixadaanatihi caruurka xanaanadiisa ilaa sabci siniina toddoba sano intii laga gaara haddii ninkii iyo xaaskiisii kala tagaan carruurna ay joogto carruurtu toddoba sano intay ka gaarayaan waxaa xaq u leh inuu xanaaneeyo oo hayo hooyada biilka dharka dheefinta dawada wax walbana waxaa lagu leeyahay dushiisa ay tahay ninka isagaas bixinaa ayaguna carruurta ay hayna maahan waxa weeyaan gaangastarnimada soomaalida gobolkood ha carruurta ama qaado oo isku biil ama isi ha waa gaangastarnimada moogta iska mooryaannimada nuuc ka mida waa nuuc mooryaannima ha carruurta ama isi ha ama biilo uu leey shilin kugu siima haddaad qaadato war waxaan sharciga kala haga sharcigaa qof walba meel saaray sharcigaa qof walba meel saaray ayadaa hayne adna waa biile saas wey wixii kaleo iska mooryaannima waidaa faaraqa rajulu ninkii hadduu faaruqo zawjatow xaaskiisa walxaal uu faaruqo low ninka ay u sugnaaday minhaa zawjada xaggeeda uga sugnaaday waladun caruur fa hiya zawjada axaq u xaqnimo badan bixadaanati caruurka la xanaanayntiisa maxaa ayadaa uga naxariis badan hooya ayadaa aabba ka naxariis badan caruurka ayadaa uga roon ayadaa uga roon ilaa sabci siniina toddoba sano intuu ka gaaraa kadibna uma yukhayaru waa la khiyaar gelina bayna abaweyhi toddoba sano markuu gaaro toddobadana waxaa loola jeedaa tamyiis hadduu toddoba markuu gaaro uu eber iska yahi usan waxba kala fahmayn weli ayadaa xaq u leh ee waxaa la rabaa xaddu tamyiis carruurku inuu gaaro oo wax kala doono karo saasaa la rabaa ilaa toddoba sano uu gaaro markuu toddoba sano gaaro hooyo aabaa dhexda laga taagaa laleey mid gacanta qabso midkii uu gacanta qabsada xaq u yeelana hadduu hooyadii ku laabto khalaas weli biilkii u bixina hooyaduna waa hayne hadduu aabbaha gacanta qabsadana hooyo halkaas uga hareen ayaan markuu aabbe la soo joogo hadduu begi waayo oo hooyo ku soo laabtana hooyo xaq u leh uma yukhayaru uma yukha middeeda kale marka la yidhaha hooyadaa xaq u leh ninkaas waa soo booqan kara carruurtiisa haddii waxbarasho la gaarana asaga xaq u leh ayadu dugsi ma gey karo dugsi qur-aan aysan gey karin waxbarasho kalaysan gey karin asagaa xaq u leh isagaa xaq u leh meel alla meesha un carruurku wax ka barana isagaa geyna maxaayle mas-uuliyadda isaga iska leh hooyadu ha haydo innada ha siido dharka ha u dhaqdo ha tarbiyaydo laakiin waxbarashada aabbaha mas-uulkaa markuu u baahdana kama celi karto inuu soo booqdo waa soo booqana carruurkiisa hayhaysana waa ka tega hadduu dugsi u baahdo isagaa geyna waxbarashadii kale u baahdo isagaa geyna isagaa xaq u leh isagaa xaq u leh marka in toddoba la gaaro hadduu aabba raacana markay u baahatay hooyadu soo fiireen lakiin iyado dugsi ma geynaydo ilaa waxbarashada ilaahay wuxuu saaray aabbaha isagaa waajib ay ku tahay uma yukhayaru waxaa la khiyaar gelina carruurkii bayna abaweyhi labadiisa waalid dhexdooda fa ayuhumaa koodii ikhtaara uu doorto sullima carruurka waa loo dhiibaa ilayhi midka uu doortay sullima carruurkia la dhiibaho la sallima ilayhi ila ladi khtaara kii uu doortay aa loo dhiibaho gacanta laga saara wey caruurta wa sharaa'idu alxadaanati sabcatun laakiin qofka wax loo dhiibaa shuruuduu leey maahan qof walba in wax loo dhiibaayo shuruuduu leey shuruuduu leey shuruuddii haddii laysku qabtana qaadigaa kala saara qaadigaa kala saara wa sharaa'idu alxadaanati xanaanada shuruuddeeda maxaa loola jeedaa wa shuruudu istixqaaqi alxadaana wey shuruudda qofku uu ku mudanaayo inuu xanaaneeyo wa shuruudu istixqaaqi alxadaana xanaanada mudashadeeda shardiyaalkeedu sabcatun toddoba weeye alcaqlu caqli caqliyaa shardiya axaduha alcaqlu wey qof waalan xanaano ma leh dii hooyadu waalan tahay xanaano ma leh waalidaasu mid joogtaa ha noqoto ama mid kale googo-ayda laakiin badan ha noqoto laakiin sanadkii hadday hal maalin waalaydo dhib ma leh xanaanadii xaqay u leedahay sanad waa naadigta laakiin haddayba toos iskaga waalan tahay amase usbuuciiba waa waalana bil walba waa waalana maya xanaano ma leh wa kadaalika aabbuhu hadduu saas yahay xanaano ma leh aabbo waalan oo mar walba iska waalan ama bil walba iska waalana xanaano shaqa kuma lah waalxoriyatu wa kadaalika sawir hadduu qof yahan hadda wax waalan lamidi hadduu sawirgiisa caqliba lahayn isagaa mas-uul laga yahay qofna mas-uul kama noqon karo waxna ma xanaanay karo waalxoriyatu xor waa inuu yahay qofku addoon hadduu yahay gabadha addoonta carruurka ay dhashay xataa sayidkeedu hadduu yidhaahdo waa idane ha xanaanaydo waxba ma xanaanay karto maxaa ilaha qof laleeyahay w wa diinu diina shardiya diin gaal xanaano kuma leh muslim carruurku hadduu muslim yahay maalan aabbaha muslim ahaa hooyaduna waa yahuudiyad carruuray u dhashay waxa weeyaan ma xanaanay karto maxaa waa ay duufsaneen waa ay fasahaadineen marka qof muslim ah gaal mas-uul kama noqon karo ma xanaanay karo marka walcifatu dhowrsanaan iyo walammaanatu ammaano waxaa la rabaa dhowrsanaan iyo ammaano dhowrsanaanta waxay tahay qofku inuu ka dhowrsanayo wax alla waxaan u xalaal ahayn iyo waxyaalaha akhlaaqda wax u dhimaya wax alla waxaan u xalaal ahayn qof iska ilaalaa weynu qof qof faasiqa hadduu yahay qof faasiqa oo hooyo muqayilad ama waa aabba muqayil ah oo qaadka cuno oo daroogada cuno oo sigaarka caba oo waxa xaaraanta aan iska ilaalayn ama aabba isbaaraystaa weeye wax xanaanaa ma leh qofkaas oo aan is-ilaalinayn oo aan is-ilaalinayn marka cifa cifadu waxay tahay inuu iska ilaal alkafu camaa laa yaxillu walaa yuxmadu qofku waa inuu iska ilaaliyo waxaan xalaal ahayn iyo wixii sharafta dhaawaca waa inuu iska ilaaliyo cifadu waalamaanatu ammaanaduna waa cadaaladii cadaaladda weeye cadaalad weeye cadaaladda waa shardi cadaaladda la sheegayaana waa cadaaladda daahirada waxaa jirta wax fuqahadu ay ku celceliyaan cadaala daahira cadaala baaina maxaa loola jeeda cadaala daahira iyo cadaala baaina cadaala baadina marka lagu yidhaahdo waa cadaaladda qaadiga agtiisa ku sugnaata qaadiya qofkan la soo agtaagay laba qofaa taskiyeyday anaa aqaan waa cadli cadaala baadila taasaa la yidhaha qaadi agtiisa midda ku sugnaataa la yidhaha qaadigiyaa xukmiye marka oo yidhi waa caadilu qofkaanu taas maxaa la yidhaahdaa cadaala baadina cadaala daahirana qofkan inta la dhaqanta yaad ku qanacday inuu yahay qof cadliya cadaalad waxaa la yidhaha daahiraad taas qaadi ma xukmin laakiin adiga inta la mucaamashaad isqadanata cadaaladdiisa marka cadaaladda qofka xanaanada loo shardina maahan midda baadinada oo qaadigu xukmiyey ee waa midda daahirada xagga daahirka un cadaalad uu iska yahay wa oo faasiqoo la yaqaanaa ma laha kafaalo ma laha oo wax ma xanaanayn karo waxba ma xanaanayn karo waliqaamatu shardiga lixeeyaa qofka wa xanaanaynaa caruurka beledkiisa waa inuu degan yahy meesha caruurku ku dhashay ee joogo waa inuu joogo haddii labadii waalid labadii waalid mid ka mid ah uu beledkii rabo inuu ka safro ama xajkiu aadaa ama ganacsi u baxaa safaru aadaa ha dheeraado ha gaabnaado caruurkii midka joogaayaa loo dhiibaa midka safra ma wada karo ma wada karo midka joogaayaa loo dhiibaa markuu soo laabtaa loo soo celina laakiin intuu maqan yahay maya safarkaas ama ha dheera marba hadduu safrayo lama safri karo haddii intiqaal uu yahay deegaankii o dhanaa qofku ka guuraa deegaankanuu degaa aabbaha iska leh maxaa yale nasabka carruurku aabbuu ku abtirsana haddii kale nasabkiisaa luma nasabkiisa dhan a luma haddii carruurka hooyadu ay meel kaloon aabbuu joogin la aado carruur badan aan saas ku maqayn carruur badan aan sidaas ku maqan oo lala'yi marka sharcigu ma ogolo taas iqaama shardiya carruurka beledkiisii iyo dadkiisii la dhex joogo waalkhuluwu marnaashaa shardiya min zawjin zawj gabadhu ay ka marnaato hooyadu waxay xaq u leedahay xanaanada waa intaysan guursan hadday guursato xaq uma laha ilaa markay guursato maahan carruurkan ama wiil ama gabar ha ahaadee maxaarimtiis maalan adeerkiisay guursatay oo kale carruurkan ama ina adeerkiisay guursatay markaasoo raalliyuuna noqday sawjkii marka xaqay u leedahay inay xanaanaydo laakiin nin kale oon maxram u ahayn carruurkan haddii ay guursato khalaas weeye khalaas weeye xaq uma la hooyadu inay haydo markaas fa in iqtalla hadduu isdhimo minhaa shuruudda xaal uu ka mid yahay shardun shardi saqadad way dhacaydaa xanaanatu xanaanadeeda xanaanadii qofkaas waa dhacaydaa fa in iqtalla hadduu isdhimo minhaa shuruuddii xaal uu ka mid yahay shardun shardi saqadad way dhacaydaa alxadaanatu xanaanadii waa dhacaydaa qofkaas xaq uma leh qofkaas inuu xanaaneeyo allah subxana wa tacala aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamed